bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kasta aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka ah raadiyaha dalsan muqdisho oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reeb habeennimada jimcada
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna ay soo gelayso taariikhdina ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha agoosto sannadda laba kun labayilabaatan qodobada iyo macluumaadka barnaamijka caawa wareegga aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maxaa ka jira wararka sheegaya in dad waxyeelle ay kasoo gaartay qabashada nambar lagu baahiyey baraha bulshada kaas oo qofkii qabta uu xanuunsanayo ama suuxayo maxayse tahay lambarkan ama muwuxuuse yahay nambarkan cabsida ku abuuray shacabka soomaaliyeed
qofka markii taleefoonka qabado oo kadib asiga halow halow halow dhaho kadib macnaa in sheeqada qofka jareeya macnaa in sheeqada ee sidii maasa qabata camal waaye afdee macnaa in sheeqada hur iyo gubee iyo sanshe macnaa qof oo adiga macnaa in sheeqada hanuun oo kale hanuun waan dareemaad
mid ka mid ah dadka arrintan la kulmay ayaannu ka waraysanay barnaamijka ayaadna caawa ku dhegaysan doontaan xogahaas oo faahfaahsan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya wiil dhallinyaro ah oo isku daldalay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan magaalada hargeysana mid ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ayaa isagu dab isqabadsiiyey uu ku geeriyooday magaalada hargeysa dhacdooyinkan iyo sidoo kale sababta ka dambaysa ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xukuumadda soomaaliya oo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ugu baaqday in kaalintooda ay ka qaataan dagaalka looga xureynayo al-shabaab deegaanada dalka ay kaga sugan yihiin qaar ka mid a nabadoodada muqdisho ku suganna waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin la dagaalanka al-shabaab iyo meeshii cadow laga dhaqaaqi waayo intaba inaynu ka tarabiil u noqonno haddii xataa naftayda qaaligaan ku hayno diyaar baanu nahay
caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maamulaha bangiga dunida kala hadlay wadashaqaynta bangiga adduunka iyo hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya waan soo gudbin doonnaa caawa barnaamijka ayaadna kaga bogan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan madaxweynaha puntland oo magacaabay taliyaha iyo abaanduulaha ciidanka daraawiishta puntland barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jirana waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee deegaanada somalilan xilli dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda somalilan ee muuse biixi isaguuu hogaamiyey ay ka dhaceen qeybo ka mid a isla somalilan qodobada kale caawa barnaamijka aad ka dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona mid ka mid a madax dhaqameedka somalilan oo madaxweynaha maamulka somalilan ugu baaqay inuu doorashada ku qabto wakhtigeeda xukuumadda somalilanna ku eedeeyey fandabiyadii kala duwan taliska nabadsugidda koonfur galbeedna waxa ay soo bandhigeen xubno ka soo goostay al-shabaab wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliyana wax uu kulan la qaatay saraakiil ka socotay howlgalka admis iyo sidoo kale midooda yurub qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka caawa kusoo gudbin doonaa tabiniyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
yahay
mar kale habeen waacano wanaagsan barnaamijka wareegga wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii hore ayaan u gudagelaynaa aanu ku bilowbo dhowaanahan baraha bulshada iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed waxaa cabsi weyn ku haysay lambar een laga leeyahay waddanka georgiya kaas oo dadka qaarkood dhibaatooyin ay ku qabaan dadka qaarkood ayaana waxaa lasoo weli- lasoo warinayaa in lambarkaas dhibaato ay ka soo gaartay oo qaarkood waxyeelo aada u fara badan ay ka soo gaartay lambarkan ayaa waxaa la sheegay in uh, marka hore qofka uu wacayo kadibna een, marka uu qabto telefoonka uu waxyeelo uu gaarsiinayo oo qofka xanuunsanayo ama uu suuxayo sida een, dadyo kala duwan ee arrintan ay ku dhacday ay sheegayaan goobaha arrimahan laga soo warinaya waxaa ka mid a qeybo ka mid a gobollada dalka lambarkan baraha bulshada ayaa lagu faafiyey shacabka soomaaliyeed ayaana qayladhaan aad u xooggan iyo cabsi fara badan muujinaya iyagoo lambarada aanan la aqoon ee dibadaha qaarkood aysan dadku badanaaba aysan ka qabanayn muddooyinkii ugu dambeeyey haddaba si aan arrintan ugu kuurgalno iyo waxaa ka jira waxaan wareysi la yeelanay cabdulaahi maxamed yarow oo ka mid a dadka deegaanka ku nool eh, degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi waxa uu ka hadlayaa een, dhacdo isagu uu arkay oo arrintan ku saabsan iyo qof een, ka agdhow meesha uu degan uu degan yahay oo dhibaato nuucan oo kale ula kulantay qofka uu ka waramayo waa qof haweeney ah een, kaa taas oo lambarka soo wacay qabatay kadibna waxyeello ay ka soo gaartay waryahayga abuukardayax ayuu cabdulaahi u waramay
horta eh, marka hore horta ki salaame assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu wakileya horta magaagay cabdulaahi maxmed yarow yaa la dhahee maynaa ka magaca dheeryaa injineer abuwalad ama samafalaha degmada wallaweyn
waa garta xaggeed igala hadlaysaa oo aad ku sugan tahay
degmada wallaweyn
waa garta sidee wax u dhaceen
niya horta eh, ilaahay baa wal ogaa laakiin horta may baa kiin sheegaya degmada wallaweyn yaa geega may ku dhiiday qof oo macnaa in sheeg ada suuqa idoo roogto suuqa ku adeegidaasi dukaana ka jirtay waa gartay Eh, dukaanki ka jirtay taleefanaa soon dhiyi waa gartay
taleefankii markii soon dhiyi eh, halow iyo dhati eh, halow halow markii dhati taleefanka dhini indhiyi iina dhini indhiidi
calaashaan markii telefoonka ay qabatay kadib ayay dhacday miya
haa mana in sheegada qoftii miilanka miir doonsan waa gartay
kadib macnaha in sheegada meeliya la kooyo marka macnaha in sheegada meeliya marka qoftii ku qaadi isbitaala jeeyi isbitaalkii markii jeeyi macnaha in sheegada dad sheema ay dhaheen ah, ilaa wa ilaa macnaha in sheeg gurigi laynin jeey amala ay dhaheen gurigaa jeeyni marka eh, markii aan warays ana kusuubi teleefankiina macnaha in sheegada eber eber eh, sagaal shan eh, iya ka jira macnaha lambarka waa garta marka nambarka soo wacay ee ma nambar gudaha ayuu ahaa mise nambar dibadda ah si dadku ay u fahmaan nambarku muxuu ahaa
lambar dibideed oo jordiya eh, waaye jordiya dambar eh, maanaa inshaaqadash jordiya lagu leeyahay maanaa markii una oo ani maanaa inshaaqada dadka oo maanaa inshaaqada oona nagu sifayl ani waraysid lambarka jordiya waay waa lambar oo sidii su-uud camal waaye eber eber eh, sagaal shan iyo ku bilaawade ama ah, maanaa inshaaqada afartan iyo lama han dambooyo ama shan han dambooyo ada lambarka ada wadata camal waaye laakiin lambar dibideed waaye waayahay Lambarka dadku waa ayaan marka.
waayahay ee maamada hadda aad ii sheegayso in nambarkaas uu soo wacay kadibna ay dhacday oo ay miir daboolantay ama suuxday ee ka hor xanuunno ay qabtay ama wax ku soo kici jiray oo ayadu ay caafimaad ahaan ay qabtay miyaa jira
ani weydiiyey macnaa insheeg qoftuu mar hore hanuunsanay tay mayaa liidhihi kadib gurishee waa jeeyi qof kale oo oo hortay la qaadiyaa jirti iina deris ii ah oo macnaa qoftii kale iina waraysi la suubiyi iina canjeeri duwaasii naagtaas waa garta ayadana iyadoo canjeero dubaysa baa la soo wacay
ha videogeyna mana isheeg facebook ay livekinaga jiraan mana iidina wareysidi iidina markii lasoo wa'i kadib iina taleefanka qabati iyadoo anjeer duwaas iina meelaka miiri doonsatay waa yahay aan usoo noqonno ee, maamadii galabta aad qaaday ee isbitaalka aad geysay ee, isbitaalka markii aad geyseen dhakhaatiirtu maxay idin sheegeen dhacdadani maxay tahay maamada maxaa haleelay telefoonkan sidee markii ay qabatay ay u dhacday dhakhaatiirtu maxay idin sheegeen
wallahi yani takhaatiirtaas macnaa ma war weydiine laakiin macnaa in sheegada ehelkii ehelshay waa kasi macni waraysin haddii lalasuubiyo kor ehelshay waa wii waraysi lalisuubiye laakiin dhacdadaas degmada walweyn waa ku dhiidi waana labadaas qofoodna xaqiiqo waaye marka insha allah idii been been ku dhigida fadii ama idii rumaysida fadii marka walaanaas dhibkaas dhiyi alaa kulli xaal taleefaana oo ka bilaawida hal qof maaha laba qof maaha dad kale la sheegaya laakiin ani labadaas qofood akiid ani ahaaye waa yahay bal mar kale dadka adigoo xusuusinaya qofku telefoonka markii uu qabto maxaa ku dhacaya ma ma istaaguu ka dhacaya marka hore mise ee, xanuun baa qabanaya see wax u gaarayaan
qofka markii taleefaanka qabado oo kadib asiga halow halow halow dhaho kadib macnaa in sheegada qofki jareeya macnaa in sheegada ee sidii maaso qabata camal waaye Waa maamida gartay.
ma in sheegtay afjee macnaa in sheegada hur iyo kubee iyo sanshee macnaa qof oo adiga macnaa in sheegada xanuun oo dare xanuun oo dareema ee, qof oo ada oo dabki guuda camal waaye macnaa san iyo maamada in sheegta labada maamooyin waa yahay hadda ee maamadii galabta aad isbitaalka geysay xaaladeeda ka waran
new xaaladeeda hadda labada qofood hadda waa roonyiin hadda eh, macnaa in sheegada maasha allahu hadda boqol kii boqol laakiin hadda eh, dhib kale hadda macnaa in sheegada haddii hadda soo dhihi maayne laakiin hadda eh, war kalaan hadda anikin sheegaa uma leh marka saasaa walan dhihi
cabdulaahi maxamed yarow oo ka mid ahaa dadka deegaanka ku nool degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose oo faahfaahin ka bixinayey lambarka dhibka badan ee ku qabaan bulshada soomaaliyeed iyo cabsida ku abuuray ayuu kaasi ahaa markan haddaan eegno dhacdooyin isku mid ah ayaa waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka beledweyn iyo sidoo kale hargeysa haddii aan ku horumarno magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagu ka mid ahaa ardayda soomaaliyeed ee waxbarata ayaa maanta waxaa isku daldalay xaafad ka mid a magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan wiilkan waxaa la sheegay in arrimo kala duwan oo qoys oo haystay dartiis uu sidaasi u sameeyey faahfaahin intaasi ka badan lama helin dhanka kale magaalada hargeysa min- mid ka mid a dadka deegaanka ayaa isaguna waxa uu dab isku qabadsiiyey magaaladaasi hargeysa waxaa maanta magaalada hargeysa ku geeriyooday nin dab isqabadsiiyey een kaas oo la sheegay inuu guri isku soo xiray sidaasina meydkiisa loogu tegay ninkan wuxuu deganaa xaafad lagu magacaabo jigjigo yar ee magaalada hargeysa ku taala abbaara kowdii duhurnimo ama toddobadii ama hal toddoba saac oo duhurnimo ayaa arrintan ay dhacday ninkan dabka isqabadsiiyeyna waxaa lagu magacaabaa axmed sheekh axmed nuur sheekh muumin dabka ayuuna isqabadsiiyey ugu dambeyntii ciidamada wadamiska magaalada hargeysa ayaa markii lagu soo wargeliyey arrintan waxay si deg deg ah u gaareen goobta dhibtu ay ka dhacday hase yeeshee marxuumka oo keligii guriga joogay iskuna xirayay albaabka ayaa naf lagu gaarin ugu dambeyntiina waa uu geeriyooday ilaa ay hadda ma cadda sababta ninkan uu isku gubay hase yeeshee waxay ehlada marxuumka qaarkood ay sheegeen in xanuun xagga maskaxda ah uu qabay een waxa uuna ka yimid qurbaha sida lasoo sheegayo isagoona weliba keligii guriga ku noolaa ciidamada booliiska gaar ahaan qaybta c i d da ayaa kiiskaasi gacanta ku haya hadda waxaana sidoo kale een ka howlgalay gaadiidka ambalaaska cisbitaalka weyn ee magaalada hargeysa dhacdooyinka noocan oo kale ah dhif iyo naadir ayay ku yihiin in ay ka dhacaan qeybo badan oo ka mid a gobollada dalka kuwaas oo inta ugu badan waxyeello ay ka soo gaarto een dad shacab ah weliba dhallinyaro u badan markanse xukuumadda soomaaliya ayaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxay ugu baaqday in kaalintooda ay ka qaataan dagaalka dalka looga xoreynayo dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa shir uu isagu la lahaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ugu baaqay in dagaalka ka dhanka al-shabaab dhinacooda ay ka qaataan dagaalkana ay ka qaybgalaan hadalladiisana wasiirka arrimaha gubada- gudaha fiqi waxaa ka mid ahaa
dowladnimada soomaaliya labaatan iyo dhowrkii sano oo lasoo dhaafay aasaas bay u ahaayeen baarlamaan la dhisaayo oo hay-adda u weyna dadkii dhalayay oo ay ka imaanaysay gacantooda ama dad ay ayagu soo xuleen ay sii xuleen ama si toos ay u qoreen labadaba odayaashu marka dowladda rukni aasaasi ah ayay ka yihiin waa hay-ad weyn oo hay-adda dowladda ka mid ah hay-adaha dowladda ka mid ah weliba midda ugu muhiimsan waay siyaasaddan la qabiileeyey odayaashu asaas buu yihi marba haddii lagu yimid meeshoodii taas waa qodob oo odayaashu ma ahan wakhti gaar oo afartii sanaba hal mar inta loo yeero markaas xildhibaankii iyo maaragtay qofkii wax raadinayaa uu soo xasuusto keliya ma ahane afarta sano shaqadoodii qaybna baarlamaankay ka socotaa qayb aqalka sareay ka socotaa qayb dowladda xubnaheeda kale ka socotaa iyagana dee shaqa la isaga baahan yahay waxaan rabnaa marka marka dowrka odayaashu hadba meel buu joogaa dalkan hadda waxaa ugu muhiimsan oo number kow ah odayaashu waxay soo qabteen xildhibaano ay soo xuleen dib u heshiisiinada ay ka qayb galaan qabaa'ilka ay heshiisiiyaan nin walba qabiilkiisuu si gaara ula jeclaadaa nabad iyo baraare laakiin waxaan rabnaa qabaa'ilka soomaaliyeed oo isku duuban inaan hal mar la wada jeclaanno waa dalka soomaaliya markaas inaan hal mar la wada jeclaanno oo sida qabiilka hoose aan uga shaqaynayno oo kale tii guudna aan ka wada shaqo galno dowladda hadda jirta halkudhigeedu waa maqasheen waana og tihiin waa soomaali heshiis haddana dunida heshiis la sii ah waa halkudhig odayaashu asaas u yihiin soomaali heshiisa waxay ka guntantaa odayaasha dhaqanka qorshe ay la yimaadeen oo hirgelay oo dowladduna hirgelinayso oo dhinaceeda ka qaadanayso ayaa saas u ah soomaalida heshiiska laga dhex raadinayo qaybo ka mida oo heshiis rabin baa jira oo dadka dhammeeyey oo deegaamadii cunaqabateeyey oo odayaasha dhaqanka ee halkan jooga dhammaantood ay igu wada xukuman yihiin dil waxaan hayaa rikoorka odayaasha boqol soddon iyo shantii ka tirsanaa ee ay dileen waa sagaal iyo labaatan oo saaxiibbadiin ahaa oo idinla joogi jiray oo idinla fadhin jiray oo aada jeclaydeen oo dadkooda jeclaadaan jeclaayeen sagaal iyo labaatan ka mid ah waxaa dilay kooxahaas manaxyaasha ah odayaasha guud oo ay ku jiraan kuwaasi oo ay dileen qiyaastii way badan yihiin laakiin rikoorka la hayo oo wasaaradda taalla saddex boqol labaatan iyo afar oday wa saddex boqol labaatan iyo afar oday ayay dileen oo ayaguna siun dowladnimada dhismaheedii qayb ka ahaa oo igu dambeysay haddeertaa nabadoon wiiggii hore halkan lagu dilay qaar saaka aan joogin toddobaadyo ka hor waxay ku sigteen gacantooda inay ku baxaan oo odayaasha ah oo meediya laga waraysanayay xaggaan ka baxay waa guurguurtay xagga yuu ay dembi ka galay arrintaas marka ma waxaan fiirsannaa sida xoolihii ariga in mid midna loola soo baxo oo inta kale hortooda lagu gowraco mise waxaan waa wax laysi qaban karo bulshadii aasaas baa u tihiin idima cafinayaan murtadiin baa lagu wada xukuman yahay baarlamaankaa la soo xulaa murtad ugu xulaa ugu xukuman ummadda soomaaliyeed inta dowladnimada jecel baa murtad ugu xukuman ma waxaan sugnaa marka intaan halhal intay noola baxaan aan dhahayno saddex boqol labaatan iyo afar bay marayaan labaatan iyo shan ku dar labaatan iyo lix ku dar shan boqol gaarsii kun gaarsii haddii la kala dhantaala yahay oo xoogga aan la midaynna way dhacaysaa laakiin wixii naga dhimanayaan bah naga dhintaane naftu mar bay dhacaysaae lu- laguma sasabi kara nafta adugu bannaankaa soo istaagin oday oday baa tahay ninku dilaayo oo kugu xukumanba mana u malaynayo heshiiskoodu xitaa run- been inuu yahay run inuu yahay oo heshiis beenaale yaal waayo xataa qofkii isle xoogaa yar baad maaragtay shuqfurdalool iska heli kartaa arrintaas marka waxay tahay ajandaha dowladdu oo madaxweynahana ka maqasheen xukuumaddana ajandayaasheeda lixda midka ugu weyn dalka dib u xorayntiisa iyo sugidda amniga arrintaas odayaashu marka waxaana loo soo xil saaray odayaashu inay go'aamiyaan oo dubbaha ku dhuftaan dabcan kulamo waaweyn oo madaxda dowladda loo tegi doono annagaa kan isku sii diyaarinayna iyo inaan farriinta idin soo gaarsiino oo godiyo inta la qabto shaqadii hoos loo sii galo arrintaas marka waxaa waajib ah in odayaashu magaaladan muqdisho oo maalinba hotel la gelayo shalay ay dad ugu xidheen baabuur guddoomiyaal degmooyin waaxeed oo ay dhimanayaan maalin kasta dadkeenni sidaan laguma fiirsan karo odayaashan waxaan rabnaa odayaasha hargeysa oo kale inay noqdaan ama somalilan jira ama kuwa gobolladan puntland jooga dowr muuqda inay qaataan dowladduna odayaasha dowrkeeda ay ictiraafto oo ay noqon afartii sanaba odayaashaa la isku soo yeelo dantaas yarta odayga taleefankiisuna sanadka u dambeeya xoogaa biisi uu noqdo saddexda sano ka ka- ka xogta ka horeysana aan taleefonba laga qaban burdo oo duqi waxaan rabnaa afarta sanaba odayaasha taleefonkooda in la qabto oo saddex sano shaqo ay ku jiraan sanadka u dambeeyana ee shaqadooda caadiga ah ay timaado arrintaas marka odayaalow maanta shirkan wuxuu yahay kaalinta odayaasha odaygu odaygu qori qaadi maayo xaashaa lilah laakiin kaalintiisu waxay tahay bulsho weyntaas ku xihan iyo bulshada inuu ugu dhawaaqo war ha la iska celiyo cadow mararka qaarkood odayaashu way go'aamiyaan dagaallada qabaa'ilka dhaqanka waa naqanaa odaygan waa go'aaminayaa waa gelaynaa buu leeyahay kii oo kala rabnaa kanaa weliba xaqa kaasi xaq maana waa nin walaalkeen waa nin dad walaalaa isdilaya waay midka xaqa oo ilaahay lagu dhowaanayo midkan waay arrintaasna waa waa ajandaha nugu muhiimsan odayaashu kaalintoodii weliba shirweyne weyn oo la geli doono madaxda dalka aan geli doono qodobka saddexaad odayaashu waa wasaaradda waxay rabtaa kaalin muuqda inay yeeshaan oo afarta sana ah oo wada shaqayn buuxda ah oo odayaashana laga warqabo odayaashana maaragtay ay noqdaan jismi jira waddankan waddan qabiil waayo waddan qabaliya waayo lama inkiri karo hadduu yahayna odayaashuna base bay u yihin odayaasha marka inaan si hoose oo kaamaradu aysan joogin aan uga wada tashanno nusaaca dambo nusaaca ugu dambeeya arrintaasay ahayd odayaalo soo dhowaada waxaan rabnaa inaad hor kacdaan toban wiil oo caas toban kun oo wiil oo caasi ah gabdhabo waa ku jiraan oo caasi ah oo ku fallaagooday bulshadoodii ayaa toban iyo shan sanana haysata oo dilaysa ummaddii oo jaqaysa dhiiggii ummaddii oo allaha u naxariisto u kaalmaynaynaa iyo faatixadow mar ilaahayna ummad sidaas uma u hiilinayaba إن الله لا يغير ما بقوم xataa yugayiruu maa bianfusihim aan waa inaan isbeddel bannaanka la soo istaagnaa ilaahay ma waana kaalmaynaya waana garab istaagaya kuwaas nooga hilin maayo culimmadii iyo odayaashu waa isku xiran yihiin cul waana isku jiraan waana isku jiraan oo nabadoonnada culimo badan baa ku jirta iyo odayaasha dhaqanka ayadana waxaa weeye culimmadeenniina inaan kaashanno qaybta kaleoo naga maqan go-aan bulsho inaan soo saaro oo la isaga celinayo kooxaha sargixisada wasaaradda aysegelinna ma jirto guri aysegelinna ma jirto bulshada muqdisho haddii ay go'aansato masalan tusaale haddaan soo qaadanno hadday go'aansato sida dhiqlihii oo kalea loo siibi karaa annagu marka bulshada waxaan rabnaa odayaashu inay bulshada noo gaarsiiyaan bulshadii inay gaarsiiyaan inay soo sheegaan guriga dariskooda kan ku jira kan guriga kiradaa raadinaya oo qaraxa ku diyaarinaya inay soo sheegaan baabuurka ay soo raacaan oo bajaajta ama baabuurta kaleo ay soo raacaan in la soo sheego meeshay maraanba waxaa la rabaa tuka cambaaraysan inay noqdaan arrintaas waa yoolkeenna u dambeeya laakiin hadda waxaan iska waraysanaynaa waa wadatashi bal kaalinta odayaashu ay qaadi karaan waxaaba laga yaabaaba kaalin ka weyn odayaashu inay noo sheegaan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu kaasi ahaa mid ka mid a odayaasha dhaqanka oo nabadoon ah muqdisho ku sugan waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin ka odayaal ahaan dagaalka al-shabaab lagu qaadayo waxaa lagu magacaabaa ugaas maxamed bashiir si cad ayuuna u sheegay in dagaalka al-shabaab lagu qaaday isagu iyo sidoo kale odayaasha dhaqanku dhammaantoodba ay u diyaarsan yihiin amnigaa yimid anigu farsamo ahaan baan markaa u sheegay waa la sheegay nuxurkiisi takhasuskayga amniga wuxuu ahaa kuliyaddayda xarbiga kolkol isu sheegna ayaa waxay ahayd saddex maado oo halis ah kow magaalo si loogu diriro cadowgana looga saaro sida looga hortago kharbudaadka ka dhaca dawlad burburtay dib u sooneylaynteeda iyo cadowgeeda soosoo faysha loo gooyo iyo abaabulka bulshada iyo isku xidhka qarannimada saddexdaa qodob baa asaas inoo ahaa saddexdii baana inoo taagan maanta sidaa awgeed mudane wasiir mudane wasiir ku-xige mudane wasiir dowladda agaasimo guud dhaqan ahaan waxaa naga go-an sidaas sheegtay inaan naa sugin guriga inta yada hadha in lagu dilo laakiin dowlad nahor nahorkacba dowladda horkacda odhan maayo tii hore nahorkaca waanu idinka horeynaynaa waanu idinka dambaynaynaa dhexdiinaan soconaynaa wax kasta oo awooddayada ah qaranka badbaadadiisii abaabulkii bulshada meel kasta oo wax ka dhacaan minsayla raaskamboon iyo raas caseen waxaan kaa ballan qaadaynaa inay wasaaradda arrimaha gudaha qaranku inay ka wada shaqaystaan kaa ballan qaadayn intii awooddayada nuxur warku war nuxur buu leeyahay inaanu meeshii qoys isku dilo iyo meeshii cadow laga dhaqaaqi waayo intaba inaanu katarabiil u noqonno haddii xataa naftayda qaaligaan ku waayno diyaar baan u nahay ma diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay allahu akbar shahiid ilaahu naga markhaati haw waan ku shahiidaynaa waan ku mintidaynaa waan u dhimanaynaa waan ku noolaanaynaa ilmiheennu siduu xorriyad ugu noolaado mustaqbalka dal xora oo barwaaqa ah aan u helno ballankeennu taa ma yahay dhaqan okay taas waa qayb ha noolaato xornimo ha ku noolaato mudane wasiir marka taatinkii baan sheegayaa takhasuskayga baan dib ugu noqonayaa haddii aynaan saddex qodob helin waxaynu isu sheegnaa meel buu la-aanaya waa inta aqoontayda shaksigaa waay kow waa inaynu darisayn samayno ilaahay baa sameeyey darisaynta inaguma inaan samayno ilaahay baa wuxuu ina amray afartan iyo afartan siddeetan qoys inaynu inteenaasi haroortii iyo maalinta ka wada warhayno wanuna darsi ka warhayo ilahay baa ina faray marka inaynu amnigiisii noloshiisii dee qarandhiskiisii ka wada warqabnaa waxay keenaysaa inuu qarankeenni badbaado haddaynaan taa samaynin oo inaan derisayn samaynin deris waxaa la yidhaahdaa waa takhususaadkayga mid garalahaadana kow afartan sideed afartan afartan iyo afar sideetan soo maha laba siddeetan isku dar waa lixdan waa boqol iyo lixdan waxaa la yidhahdaa deris walaal dabshid beriga iyagii saasaan u bixin jirnay deris walaal dabshid baa laisku dhaha waa intaa deriska xaqiiqiga ah wey sii laba jibaan markay intaa laba jibaanato waxaa la yidhahdaa cudud deris walaal cudud deris walaal baa la yidhahdaa difaacoodii guddigoodii amniga guddigoodii abaabulka guddigoodii caafimaadka kulli iyagay ka wada dhex samaysamayaan tobankiibaa nin horjoogaa loo samaynayaa taas waxay keenaysaa inaanu xafiisyo guryahaya aan deganayn xafiisyo ka samayno markaas oo gu- afartankii qoysba ay xafiis ku lahaadaan guri guryaha ka mid ah diiwaan yaallo qofkii soo degay qofkii ka baxay qofkii soo galay tira koob qaran oo dhab ah halku ka imanayaa mudane wasiir taas weeye sidaa awgeed halkan waxaa jooga oo isimadan ka mid ah barofesoora ka mid ah jananaa ka mid ah isbatorayaal baa ka mid ah gaashaanlayaal baa ka mid ah xidigayaal baa ka mid ah. rag badan oo takhasusaad ku leh ayaa ku jira dhaqanka anaa ugu yaro PhD waxaan wataa masar digrii PhD ku dhowayaan wataa anaa ugu yar kuwa ugu yar ka mid a markaa waxaa weeye waxaan odhan lahaa aqoontayadii iyo noloshayadii iyo juhdigayagii inta noo hadhay dalkaan u horeynaa horkac wabilaahi towfiiq waa qayb qaybta labaad ee dhaqanka dhaqanku kun sagaa kun sideed boqol siddeetan iyo afartii eighteen eighty four markii yurub iyo afrikada etoobiya ku jirtay ay qaybinayeen dhaqanka soomaaliyeed ka hor buu xornimo bilaabay axmed gurey garaad axmed gurey dhaqan buu ahaa isagaa dagaalkii gumaysiga burburintiisii ka qayb qaatay kow isagaa ku taarikhda waad ogtihiin dhaqanku marka hadda ma bilaabin inuu xornimo gaadho eighteen eighty four waxaan go'aansadeen odayaasha xilligaasi markii la yidhi ha la gumeeyo af- soomaaliya inay iyaguna go'aan qaateen inaan gumaysi ku dhex noolaanin xorriyad ugu dhex noolaanin soomaaliya isla markaana naag gumaysigu qabo ayna ciidda soomaaliya ku umulin taas waa qadiyadda dhaqanka soomaaliyeed ilaa hadda ku qufulan weyn waxaan ballan qaadaynaa inaan cadowgu dhulkeenna ku soo weerarin wuuna injir nagu soo gurin oo aan ka hortagna aan kuu ballan qaadayna mr wasiir adiga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba walaakiin aan hello aan hello annagu haddaan doonno salool baanu halkan ku shubanaynaayee amni nala shaqeeya iyo dowladda nala shaqeysa aan hello haddaan amni nala shaqeeya iyo dowladda nala shaqeysa aanaan helin waxayagu hodhodhobu noqonay hadda maxaabiis baanu nahay guryahayagaanu maxaabiis ku nahay nin gurigiisi tegi karin malihiin noloshayadana hadda caban mayno dee waanu yar kuuskuusannahay lakin waxaan ku kuukuusannahay biyaha ila noo macaaneeyey dan biyaha ilaahay noo macaaneeyey dhibaato culus baan qabnaa inaynu jed- ee, darisayntii aan samayno gobolka banaadir baa yimid gobolka banaadir haddaan loo samaynin guddoomiye iyo duq magaalo fahamsan magaaladu amni ahaan dhaqaale ahaan caafimaad ahaan nadaafad ahaan la shaqayn dowlad dhexe ahaan waxay u baahan tahay haddaan loo samaynin oo aan loo magacaabin oo loo xulin oo hebel iyo jifa hebel waata wixeenni loo kaco xamar anaguna waba kama qaban adna waba kama qaban karti maxaa yeelay korokoraa ku daadsan waxaan markaa odhan lahaa in horta ninka qofka loo xulaayo maamulka gobolka banaadir laga soo bila guddoomiyaha iyo duqa magaalada ilaa xubnihiisa inay noqdaan dad mutadawiciin ah oo taa lagu xulo waan soo jeedin lahaa waa qodob waxaa kaloo soo jeedin lahaa gobolka banaadir markaynu darisaynta oo securitigeedii booliskeedii nabad sugiddeedii dowladdeedii shaqaalaheedii go-aan galno maxay noqonaysaa okay bay noqonaysaa taana aynu ka bilowna amniga shirweynaha qaranka ee dhaqanka iyo bulshada la isugu keenayaa wuxuu badbaadinayaa dowlad xumada iyo asbaarada dowladda dhexe loo dhigtay iyo ta gobollada ka jirta iyo tagdaafaha oo dhan buu badbaadinayaa go-aan qaran baana soo baxaya shirkaana in la dedejiyo si badbaado qaran loogu helo awoodsiinta dowladda dhexe iyo wada shaqaynta maamul goboleedyada
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu han oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan sideetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber sideetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
barnaamijka wareega wararka ayaad weli dhegaysanaysaan qaybihii dhexe ayaan ku guda jirnaa raadiyaha dalsan muqdisho idinkaga imaanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barana waxa uu maanta qaabilay maamulaha bangiga adduunka ee soomaaliya christina svenson waxayna ka wada hadleen wada shaqaynta bangiga adduunka iyo hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya maamulaha bangiga dunida haweeneyda lagu magacaabo christina waxay xog ka siisay ra-iisul wasaaraha howlaha kala duwan ee dhinaca horumarinta ee baanka adduunka ka wada soomaaliya gaar ahaan dadaalka iyo gacanta ay ka geysanayaan gurmadka abaaraha dalka ka jira abaarahaas oo saameyn daran u geystay dadka iyo dunyada iyo dad fara badan oo ku nool gobollada dalka ra-iisul wasaare xamse ayaa ugu mahad celiyey taageerada bangiga adduunka siinaysa soomaaliya isagoo dhiirigeliyey inay si dhow ula shaqeynayaan hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyaga oo hooshooda ku saleynaya qorshooyinka ahmiyadda u leh xukuumadda soomaaliya ujeedka ugu weyn oo ra-iisul wasaare xamse ula kulmay maamulaha bangiga dunida christina habeeneyda lagu magacaabo ayaana waxay tahay wada shaqeynta baanka adduunka iyo sidoo kale hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo arrimaha abaaraha dalka ka jira markanse puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa soo saaray xeer madaxweyne bishan aan ku guda jirno agoosta kow iyo soddonka maanta ahba caawa ah kuna saabsan magacaabidda taliyaha guud iyo abaanduulaha ciidanka daraabiishta puntland war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha puntland ee magacaabista ayaa waxaa lagu sheegay in markii madaxweynuhu uu arkay dastuurka puntland qodobkiisii siddeetanaad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waaye aragnimadooda ciidannimo markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka puntland wuxuu xeeriyey kow waxaa sarreeya gaas abshir cabdi jaamac loo yaqaano london loo magacaabay taliyaha ciidanka guud ee daraawiishta puntland waxaa sarreeya guute xuseen faarax aadan xuseen dheere loo magacaabay abaanduulaha ciidanka daraawiishta puntland xeerkani waxuu dhaqan gelayaa marka uu siixo madaxweynaha puntland siciid deni ugu dambeyntiina waa uu siixay xubnahaas ayuuna ku magacaabay madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni haddii aan aadno somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee hadda ay ka taageen qeybo fara badan oo ka mid ah deegaanada somalilan xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dibadbaxyo looga soo horjeedo isaga ee ka dhaceen qeybo ka mid a somalilan dibadbaxyada ujeeddada ugu weyn ay u dhacayeen ayaana waxa ay ahayd qabashada doorashada madaxtinimo ee somalilan xilli xukuumadda somalilan lagu eedeynayo dib u dhaca doorashada in halkaasi ay ka dhacdo muuse biixi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa xaaladaha guud ee somalilan waxyaabo kaloo aad u fara badan oo halkaasi ka jira ayuuna sidoo kale ka hadlaya
siyaasadda waa iska wadasiceshiin waana necabti odaygu miyaanu arrimaha dalka joogo waxba ka sheegay xaaladda dalkaee guud dalku waa nabad ilaahay mahaddi baynu joognaa ummad dhan oo dhisanina ma weyda dhibaatooyin iyo waxa la xalliya maalin walba qoyska aba murmaa aroortii waana maxaa iskuulka u taga weyday iyo inanta maxaa waxa u qaban weyday waa la isku khilaafaa daldhani waa inu maalin walba dowladdu waa inay maalin walba dhibaato xalisaa maalin walba dhibaatada waa in la xaliya waana waxa dowladaha iyo institutionska loo dhistay markaa dalku guud ahaan waa nabad gudo iyo dibadba cabsi dalka maanta hayso waynu ka baqanaynaa ma jirto arrimaheena dibaddana somalilan waxaynu iska wada markhaatinahay ina aad iyo aad looga qadariyo oo labada caasimadood ee adduunka ku uga waaweyn ka mida gaar ahaan reer galbeedka ay baarlamaanadoodu maanta u doodayaan somalilan in maqaam ictiraafka ay xaqlooda la siiyo waa baarlamaanka maraykanka iyo ka ingiriiska taana waxaynu ku gaadh taana waxaynu ku gaadhnay midnimadeena iyo dal jacaylka aynu u leenahay iyo adkaysigeenna qof waliba dhibaatadiisa u adkaystay iyo dowladnimada aynu dhisannay iyo doorashooyinka iyo isbeddelka aynu talada isaga beynayno iyo is-ixtiraam baynu ku gaadhnay waana guul shacaba oonu qofna sheeganayn xisbina sheeganayne waa guul shacaba taana halkaa aan kasii xoojinna ayaan leh laba arrimaha gudaha sanad kasta oo ay jirto doorasha ay soo dhowaato waxaynu caado u leenahay buuq iyo shaqaaqooyin iyo muran iyo dhibaato way soo noqnoqdaanoo waa taanle jaamacaduhu researcha ka sameeyaan maxay usoo noqnoqdaan waxay usoo noqnoqdaan habka aynu doorannay aynu distoorkeenna ku qorannay aynu dhammaanteen rumaysannahay aynu ku halqabsannay elena dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan ayaa buuqa iyo murankaa wata dalalka waliba inta uu bartay ee uu jabkaa iyo murankaa ka baxay ee uu koray ayay u yaraadaan muranka iyo isqabqabsiga iyo qayradu way yaraadaan way nagu cusub tahay dimuqraadiyaddu dhaqankeennana ma aha inkastoo aynu tala wadaag lahayn warigeenba oo ninku intuu shir yimaado u dhahdo hal dhaawado ma ritaa oo aan loo diidi jirin haddana way nagu cusub tahay dimuqraadiyadda iyo xisbinadu ee waxan waxaa kaloo inagu soo kordhay idaacad friya oo bilaasha iyo t v bilaasha oo qof walba isagoo gidaar jooga wuxuu doona uu ka odhanayo dadkeennu maskaxiga waxay aaminsanaayeen ilaan bahalkan weynaan kuwa social mediahe warkii qof yidhaahda qofkaasi boqolkiiba sagaashan ama konton ay run tahay oo qofku qof islaama wuu aaminaa oo hadlay da kasta ha ahaadee laakiin waxaa soo baxday inaan isweydiinin dadka hadlaya ma miir qabaa islaam ma yihiin war- in la waraysan karo wargaleena ma yahay ama gabadh wargaleena waxaa soo baxday dad badan oo warmooga dhalinyaro ah ama waayeelba ah oo erey loo sheego oo waxaanu ogeyn qaato qof kale ka qaatay oo soo daaya dadkan dadkii buuq baa galay walaac bayna galay waynu wa- mar kasta waynu qasannahay waa la kala baqayaa waa la shakisan yahay waa dhibaatooyin adduunka o dhan baynala qabo maraykankii keenay waa kuwii aqalka cad weeraray si ay twitter iyo social media u raadinaya taasina waa dhibaato labada soo kordhay markaa sanadkan buuqii waxaa jiray xamaasadii seesdahay farahay ka baxda waxoogay mudaaharaadyaa dhacay waynu baajin karaynay waa se tale inaga qaloocatay khasaaraynu kala kulannay waa dhibaato ay dimuqraadi keentay waxayla tahay maanta dhammaanteen waxaynu ognahay inay intaasi inoogu filan tahay waayo aragnimo iyo khibrad mar dambe inaynaan xaalka muranka siyaasiga ah halkaasu kala gaadhsiinin tii horena aynu ka xunahay kuwa dhintaana allah u naxariisto kuwa dhaawaca allah inoo bogsiyo khasaarihiina gaadhay allah inooga cuceliyo laakiin da' walaynu nahay iyo meelaynu joogna aynu ka cibro qaadano war qaladka aynu galay iyo inaan ku noqonin waxaynu u daga waxaynu ku murmanaa waa waxa wanaagsan xisbiga mucaaridka ah ka muxaafidka ah sheekha ganacsadaha hooyada ducaynaysa indhahale guriga dhex fadhida ka xoogga weyna ordaya ka badda jooga ka beerta jooga ka geer la jooga ka xadiidka tumaalka ee garaacaya dubaha dhammaanteen waxaanu ka midaysannahay dalkeenu inuu hore u maro nin waliba wuxuu doonayaa wanaag nin waliba wuxuu doonayaa inaynu hore u wanaagno aynu hore u soconno oo dhaqaalo yeelanno oo warshada yeelanno oo aynu isjeclaanno aynu midowna qof waliba intaasuu ku doodayaa waanan hubaa qof waliba intaa inuu jecel yahay isla garashadii yaynaan fadqala ka abuurin mar dambe waxaana la eedda u badan qaadaya kolba dowladda joogto aanka uu ka ahay inay isku dadaasho in ay buuqaa ilaaliso dadka waxaa aada iyo aad loo dhacsiiyo la yidhaahdaa odaygu wuu madax adag iyo hoolku qabsa lagama sii anigu waxaa qabaa waano kasta iyo erge kastoo la fara inaan qaatay waanada u weyn ee i dhiibteen iyo talada u weyn oo isla ogol lahay markii meeshaan mid kitaabaa gacanta lai geliyey waxaa la idhaariyey oo laba qodob ka ahaa inaan distoorka raacayo inaan dheex u ahaanayo dhammaan somalilan haddaan labadiiba ilaaliyo oon xajiyey oo somalilandna aan ku dadaalay intii bini aadmi inaan dhex u ahaado oo taa in badan ka muuqato iyo haddaan distoorka ili war qodobkaasi waa distoor hebelow warkaa ra'yiga aad wadaa distoorka uu jabal ee ka daa oo uu leeyahay mee waanadayda qaado dee anu ma qaldani waxaa igu dhaarasaan distoorkii baan xajinayaa haddaan distoorka diiday anaa dambiilaadi sharciga haddaan diiday anaa dambiilaa dhibaato kalaa u dheer ninka halkanaan fadhiyo kala jooga berintaa iman doontaa insha allah dhallinyarada ah qof kasta oo xilkugu leh abtigaa sodogaa kaad sodogga u ahayd saaxiibkaa islaantii inankeedii iyo inankeedii kale labadii halka ku dhinteen aad garanayso ood kaga timaadasalaam intaasaa maalba erge igu timaada markaasaa laygu dhaha waxa ay waxaa fuli dadka qaarkood sharciga distoor ka midna ma garanaya saacada igu qaata inaan wax walba kula jecelahay laakiin distoorka haddaan jabiyu furmo oonu arrintaa yeelno inuu dalkao dhami kala furmaayo markaa waxaan kaa codsanaya inaad ila garato in badanna way ila garataa in badanna markay iga baxda waxaa tidhaha taladiid madaxiisaa u qoran waa dictator waa keligii haa soomaaliland waxay doortaa cod bay bixsaa qof bay doorataa meel bay soo taagtay waa la soo ururiyaa waxaa la dhahaa go-aan gaad marka nin walba soo ururi talow ku siiyo haddaad go-aan sharciga ku fadhiya gaari weydo dalku shar buu ka dhacaya odaygu wuu madaxad iyo tolo dhan buu diiday intaasaan ku sharxay talena waan ogolahay laakiin igala hadal sharciga iyo dastuurka dal sharciga inaga riix maya maya haddaaban leh ma riixi karayo maxaynu u baahanahay maanta doorashadii waa gelaynaa way imanaysaa waxay la tahay wakhtigaabana eryaaya da'daabana eriyaysadii waxba yaanaanu nalagu tigaarin waxba yaana lagu tigaarin generationkii saddexaad baan maraya kii afraad iyo markaa da'baabana sii wada annaga niman kusii dhegdhegaayo ood kusii buuqaya ma nihin laakiin waxaanu doonaynaa dadka iminka soo baxaya ee dhallinyarada ee shaqada qabanaya ee badankoodu iminka heer wasaaradeed ku jaamacadu ka baxay iyo heer meeyar iyo heer dhibaarmo marayo inaad ku adkaysantaan si dalka la ysgu hayo sharciga markaas baynu dowlad wanaagga la sheegi gaarayna markaas baynu dowlad wanaagga la sheegayna dadkeenuna aada uma yaqaano dowladnimada ee wuxuu ka jeclaya caadifadda abtinimada adeernimada sodognimada iyo reernimada intaba inagu ixtiraamayna si aynu iyaga isugu hayno sharciga aynu ilaalino jaamicadda madaxweyneed markaa ka hadlaya wuxuu ku yidhi haddaad shaqo doonaysa ha soo marin odaye jia soo garaac soo garaac xafiiskaasoo ka hel waa maxay reerka ka weeditaa cidna ha marin adigu soo shaqo doon waxaan kusoo gebagabaynayaa waa inoo daljacay waa inoo doorashooyin daacada waa inagoo aan isharaamin oon isnicin talada dalkeenana wada doonana inagoon isku nicin xisbiyaduna taa waa inay aada iyo aada u dhowraan wixii qaldabanay isku canaanan mayno waa qadar dhacay wixii sharci ka yidhaahdana waa la arki doonaa dhallinyarada waxaan leeyahay maadaama aad tacliintii iyo mustaqbalkaba leedihiin ka fikira mustaqbalka dalka caadifadana yareeya oo ha la ilaaliyo aada iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
isla somalilan haddaan sii eegno mid ka mid a madax dhaqmeedyada somalilan ayaa waxa uu sheegay in ama eedan u jeediya xukuumadda somalilan doorashada dibudhaceeda iyo arrimo kale ayuu ka hadlaya
xadiis maatin hees baa odhan jirtay haddaan reer kuma degayn xaggeen kuu raacaya waxaannu ku leenahay doorashada qabo waddanka nabadgelyada ku soo celi madaxda xidhee reerahana iska sii daa kuwa xanuunsanaya jeelka ku jira iska sii daa dadka inta madaxda ee caqliga fiican le marka la xidhxidho ee dadka xumaysu hadhaan iyagaa kuugu imanaya halkaad joogto sidii aad sheegaysay sidii siiralanga gurigay kuugu soo geli doonaan kaftan baad adigu ulahayd iyo ciyaare iyagoo dhab ay kuu soo geli doontaa iyadoo sidaad arkayso biliiska dadka madaxa ka tooganayaan mudaharaadkii salmiga ahaa dadkii lagu laayey dadkii dadkoodaa la laayay horta waxaanu leenahay samir iyo iimaan ilaahay idinka siiyo iyagana ilaahay jannadii jannatulfirdows alla ha geeyo waxaanad kaloo arkaysaa dad aan dad laga layn oo iyagii doonaya in xaal la siiyo kuwaasna ma dhacaysa in xaal laydin siin doonaa idinka waxaa kale aannu idiin sheegaynaa dadka hoggaamiye dhaqameedka ee la xidhxidhay ee uu ka mid yahay suldaan caddo gude oo ah suldaan reer oo lagu midaysanyey waxa aanu jamhuuriyadda somalilan u sheegaynaa markay xidhxidho dadka madaxda ah kacdoonku inuu sii kacayo uune aanay cidi ku cabsoonaynin hebel baa la xidhiyo hebel baa la xidhay haddii cid la xidhayo lagu lagu tanaasilayo siyaad barre cidina kamay xadhig badnayn cidina kamay dil badnayn anigu waxaan taagnaa afar iyo sagaashan qof oo meel lagu wada dilay ay dowladdii siyaad barre dishay maanta waxaanu leenahay war dadka kicinta dowladdu ha ka dayso oo dowladda lafteedaad moodda inay faladembiyeed ku jirto waa inay ku jirtaa waxaa laysku hayaa waa doorashada qabo iyo qaban maayo madaxweynuhu xitaa kama soo baxayso doorashada waan qabanaya halay kordhiya ka soo bixi mayso waan qabanaya ka soo bixi mayso waxaa maraysaa sheekadu xaggaan kuu raacaya xaggaan kuu raacaya hadis baa tiri hees baa odhan jirtay haddaan reer kuma degayn xaggeen kuu raacaya bal madaxweyne waxaan ku leenahay taladii gacantaaday ku jirtaaye shaqaalahan kuu shaqeeya ee iyo adigii iyo ummaddii way idin kala dilayaan qarankii aad madaxweynaha ahayd waxaana ka fiican inuu qaranku ku dimo gacantaada waa laga fiican yahy waxaanu ku leenahay doorashada qabo waddanka nabadgelyada ku soo celi madaxda xidhadhe reerahana iska sii daa kuwa xanuunsanaya jeelka ku jira iska sii daa dadka inta madaxda ee caqliga fiicanle marka la xidhxidho ee dadka xumaysu hadhaan iyagaa kuugu imanaya halkaad joogto sidii aad sheegaysay sidii siiralanga gurigay kuugu soo geli doonaan kaftan baad adigu u lahayd iyo ciyaare iyagoo dhab ay kuu soo geli doontaa madaxweyne waxaanu ku leenahay dalku waa dalkaagii dadku waa dadkaagii dad isku mida oo isku isku isku gogol ku wada fadhiya weeyaan waxaa lagaaga baahanyay inaad dalka nabadgeliyo sidii madaxweynaashii kaa horreeyey ay kaga degeen inaad adna kaga degto quyar haddaad heshana aad qaadato haddii aanad helinna ciddii kala qaadatana aad u haniyeyso waxaanu ku leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo ciidamada qaranka iyo ciidamada boliiskana waxaanu leenahay dadku waa dadkiinnii isku mid baynu nahay mas-uuliyaddii saaran dadka si lixa jecla ku jirto ninka idinla laaya waa beentiisa hallaynina baanu lidilana waa dadkiinniye intii dhimatayna allah u naxariisto inta joogtana nabadgelyana ilahay uga baryaynaa waxaanu mar labaad ku celinayaa ninkaa caddo guda waa hogaamiye waxa weeye madax dhaqameed madax dhaqameedkaa sii daa oo reerkiisii u sii daa xitaa waxaa la sheegaya gabadhiisi iyo la socotay inay bileysku caayeen waxaana waa laga fiicanyay waxaanu kaloo madaxweyne kuu sheegaynaa cid kula xukunta waddanka ma jirta aduma xukun waxa kale waa shaqaale kuu shaqeeyo un cidda shaqaysay dowladdaana waanu naqaanaayo dee sacad cali shiraba wuu shaqeeyaa cidna ma caayo waanu ku mahadsanyey cabdikariin maxamed moogo kale wuu shaqeeyaa ciddii wanaag ka shaqaysa waa la taabanayaa oo sacad cali shiro weli cid caaya anigu maan arag
qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka wareegga wararka ee raadiyaha dalsan ee muqdisha soomaaliya ayaa dhegaysanaysaan dhegeystayaal ugu dambeyntiina haddaan eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay ergeyga gaarka ah ee ganacsiga heer caalami iyo maalgashiga iyo la taliyaha arrimaha shidaalka iyo gaaska qoraal goordhoweed lagu dhaawacay baraha kala duwan ee villa soomaaliya ayaa waxaa xasan sheekh maxamuud oo lagu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh oo ka duulaya muhiimadda ay leedahay horumarinta nolosha shacabka soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka dalka ayaa magacaabay ergeyga gaarka ah ee ganacsiga heer caalami iyo maalgashi qadar cabdiraxmaan maxamed iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha shidaalka iyo gaaska axmed cali yuusuf madaxweynaha oo labadan mudane ku soo xulay aqoontooda iyo waayo aragnimadooda shaqo ayaa waxa uu ku eedeeyey ku adkeeyay inraahde inay door wanaagsan ka qaataan qorshaha dowladda ee soomaaliya isku filan dhaqaale ahaan kana gudubto saboolnimada iyo abaaraha oo ka mid ah caqabadaha curyaamiyey dalkeenna madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh ayaa alle ugu rajeeyey ergeyga gaarka ah ee ganacsiga heer caalami iyo maalgashiga qadar cabdiraxiim maxamed iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha shidaalka iyo gaaska axmed cali yuusuf inuu u fududeeyo shaqada qaran ee hortaalla ee uu egmaday xeerkan ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa siixay sidaas ayayna ku shaqogalayaan guddaan barnaamijka wareegga wararka caawa raadiyaha dalsan muqdisho idinkaga imaanayey waa nageyntaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa barnaamijka caawa idinla socodsiinayey cabdulwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynayey tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa habe wanaagsan